waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal dabeecadaha uu eebbaweyne aadanaha ku abuuray waxaa ka mid a kala aadsiga oo ah in qofku uu waxyeello u geysto mid kale oo markaa ka hor isaga ama xubnaha qoyskiisa waxyeeleeyey waxyeelladaasi dhowr siyood ayay ku iman kartaayoo dil qurgooyaa bay ahaan kartaa dhaawac bay ahaan kartaa dhac bay ahaan kartaa iyo dhibaato kaleoo kasta oo laba dhinac uu midiba midka kale ku fali karo kala aarsigu waa dabeecad laga siman yahay oo aaraaba haddii lagu kaco aan la iskula yaabin weliba bulshooyinka qaarkood markii la eego waa fal haddii aan lagu kicin la isku dhaleeceeyo inkastoo diimaha waaweyne ay farayaan cidda wax ku yeesha inay fiican tahay inaan laga aarsanee loo dulqaato dar allana la isaga cafiyo dhaqankii hore ee soomaalida markaynu dib u meelcisannana waxaa inoo soo baxaya in kala aarsigu uu ku weynaa godobta oo ninkii qabay lagu ilaawana ay u yiqiineen ceeb aan bulshada lala dhex joogi karin taasna iskamalihii maansadeennii hore ayay aad ugu caddahay ninka godobtiisa la hayaa markuu cid dhiig ka qabtaa intuu degnaan ka helo uu ka aarsado wuxuu isu arki jiray inuu yahay miduu eebba u gargaaray oo risiq uu hore ugu qoray gacanta u soo geliyey isaguna uu ka guddoomay gabyaa magaciisa cali warsamo lagu sheegay ayaa muddo dheer wuxuu birta la raadin jiray niman ay colloobeen oo hore rag uga laayey markaas buu goor ay isdhigteen oo dhankiisa aanay duulaan ka filanaynin intuu guuto camaaryaley ah ku dhaqdhaaray ka ilhela si ba-anna ugu warjeefay kolkaas buu isaga oo isku maakubaaya libaax gaaja dilootay oo maalintii dambe isaga oo quus ku dhow kain cidlaa baatirgeel ka helay ayuu yidhi sabaanadanba waa iga xiraa saaraxow gabaye sidayda uma daynine jidkay dhacani saarayde balaansooho waataad baryahan igu saluugteena saylaha libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo oo uu sannado dhowra iyo saayid hilib waayo isagoo gaaja seranseerisay oo sawarku dhuubnaaday hadduu sararo weyn geel ka helo sulin yaroo oodan halkuu sugayay weeye malaa sabab dhalaartaas anna waxaan samraba waa nabsigu saacad kii yimiye sadku iibba ii qoray miya sacabad ugu horsay qaybta labaad ee gabayga wuxuu cali ku faahfaahinayaa dil iyo dhaawac raggii godabtiisa qabay wixii uu ku markaday toban uu qacdii horeba nafta weysiiyey qaar dhaawacyadoodii u iishay qaar xalaaruga oo weli xabadihii ay jirkooda ku sugan yihiin iyo qaar lixaad beelay oo xagga iyo xagga toona aan u dhaqaaqi karin markii la guurana gurada awrta la jiifiyo wuxuu si gaara ugu baashanayaa nin saxardiid la odhan jirayoo wiilal badan lahaa hase ahaatee dhammaantood goobtaas lagu laayay ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa nin isna faarax la odhan jiray oo geel badan lahaa asi maalintaas intay ka soo dhaceen aan tuludna lagu reebin wuxuu yidhi anoo sumuca maadhiinka iyo saanad badan haysta oo aan safeeyo buntuqa dhab u saliideeyey miyaan sugay wax badan baan sugay ee toban miyaan seex saf miyaa u go-ay dhaawicii dhiiggu soconayay sakara miyay qaar yihiin saanadii hurudo seedaha miyay qaar jartay oo lagu sidaa awrta saxardiid ragguu dhalay miyaan iilka wada seexsha nin sannado badan ciil qaboo soohmay baan ahaye ma haddaanan weli saa ku harin sayma waa godobe inaan sababa qaar kale miya saanadda u iibshay sun miyuu ka baday faarixii sixinka leefaayay ninka godobta laga hayaa hadduu gabyaa yahay wax alla leeyahay oo maansa a ma tirin jirin ilaa uu qambarac dhigo ragga dhiggiisaa lama uu haasaawi jirin ilaa uu dhiig faraha geliyo wuu hundhuri jiray oo hagoognaan jiray ilaa uu aarsado oo wixii lagu faray wax la eg ama ka badan uu geysto dagaalyahan lagu wado dabaadigii qarnigii siddeed iyo tobnaad iyo bilowga kii sagaal iyo tobnaad inuu noolaa oo geediyaryaro la ohan jiray ayaa jeer wuxuu ka mid ahaa col inta duulay rag badan soo la-ay markaas buu ku faanay dhiiggii uu daadiyey iyo carruurtii uu agoonteeyey dabadeedna isaga oo rumaysan in geeraar u bannaan yahay dhug iyo dhaayase aan u lahayn ciqaabta la sheegay in isaga oo kale ay aakhare ku sugayso ayuu yidhi gegidii wacaysyiil haddaan laba ku gaynaanshay laba kale garmaamada hadday seefi kale goysay dhiig waxaan gasiintaba haddaan gaajadii damiyey gambadii isaarayd haddaan geed isaga laalay aakhire haddaan go'o gammaan ha iga yeesheene geeraar ma ii maray haddaan faraha geylaanta buuri nin ay u toosta iyo mid ay toogtii qaddaba aadgudashadu waxay ahayd wax qofka ku raad joogaa aanu ka daalin oo ilaa uu god galo uu ku taami jiray yar iyo weyn waxay aaminsanaayeen in ninka la dilay aanu xabaasha ku xasili doonin ilaa loo aaro oo dhiiggiisa dhiig lagu daro waxaa la yidhi ammaanduule mudug ceesha ximanood iyo dhulka u dhow aad ugu caanbaxay oo ilaa wadhaga jarco ku magac dheeraa ayaa la dilay isagoo markaas inta gaboobay hubkii dhigay dabadeedna ammaanduulo kale oo u adeer ahaa lana odhan jiray cumar liibaan ciroobe cumar dhoomayna lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu dhaar ku maray ha dhowaato hase dheeraatee inuu u aaro ha yeeshee intuu xoogga lahaa ee dusha fardaha uu qaban karaayay taasi waa u soo mari weyday dabadeedna isaga oo xaraaruga oo cudurkii uu u dhiman lahaa la liita ayay ka wariyeen inuu ku celcelinaayey nafina ma ii tanba ah ilaa wana ma aar buu iga sugaaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo